أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay magaalooyinka baydhabo iyo beledweyne dagaallo culus oo sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya madaxa kooxda riddada soomaaliya oo sheegay inuu walaac xooggan ka qabo in maleeshiyaadkiisi ay ku dagaalamaan shidaalka ay dowladda riddada turkiga sheegtay inay ka qodayso dalka soomaaliya ardayda macadka barashada luqadda carabiga ee albayaan oo sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan oo ka qayb galay munaasabad lagu soo gebagabaynaya dacwatul aryaaf qayb ka ahayd xamalada irshaad lumaha ilaa sabiili rashaad taas oo ka dhacday deegaanka show ee wilaayadaas wejiga labaad ee xamlada irshaad lumaha ilaa sabiili rashaad oo si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool
يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgalla ka kala dhacay magaalooyinka baydhabo iyo beledweyne waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen eelaboorka magaalada baydhabo oo saldhig u ah xabashada itoobiya madaafiicda ayaa ku dhacay gudaha eelaboorka waxayna taasi sababtay khasaaro xoogan oo soo gaartay askarta xabashada itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqayntaasi ku baqtiyey saddex askari oo xabashada itoobiya ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla xabashada itoobiya ah dhanka kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax mujaahidiintu xalay ku burburiyeen gurigu magaalada beledweyne ka deganaa sargaal murtad ah kaasoo lagu magacaabo ibraahim defow waxaana maanta isla goobta uu ku yaallo gurigaasi ka dhacay qarax labaad waxaana ku dhaawacmay saddex murtad oo uu ku jiro murtad lagu magacaabo qowdhan oo ah afyeenka maamulka isku magacaabay hiiraan steda dagaallo culus oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay gobolka amxaara ee waqooyiga dalka itoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaakin cali aadan cabdulaahi caliyare dagaallo xoogan ayaa ka socda magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya halkaasi oo ay isku hayaan maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka hubaysan ee faano iyo ciidamada militariga dowladda itoobiya dagaalada ayaa lasoo warinaya inay ka socdaan hareeraha dhowr magaalo oo ka tirsan ismaamulka amxaara waxaana goobaha laysku farasaaray ka mid ah gonder bahardaar iyo deegaano kale jabhadda fano ayaa guulo ka sheegatay dagaalada ka dhacay magaalooyinkaasi sida dagaalada khamiistii lasoo dhaafay ka bilowday bahardaar waxayna kooxda fano sheegtay in maleeshiyaadkooda u suuro gashay inay qaybo ka mid ah magaaladaasi gacanta ku dhigaan sida xarunta telefishinka magaalada bahardaar oo ah xarunta ismaamulka amhaarada waxaa lasoo warinayaa inay ku jirto xaalad hubeynti la-aan ah waxaa go-on isgaarsiinta magaalada waana mid ka mid ah magaalooyinka sida weyn ugu loolamayaan dhinacyada ishaya dagaalada tooska ah ee u dhexeeya labada dhinac waxaa barbar socda duqeymo bahalnimo ah oo ay fulinayaan ciidamada cirka dowladda xabashida itoobiya kuwaas oo qaar lasoo wariyey inay ku dhinteen dad reyd amxaare ah muuqaalo lasoo geliyey baraha bulshada gaar ahaan barta ex ayaa muujinaya askar ka tirsan militariga itoobiya oo xasuugyo daran kula kacaya dadka amxaarada ah ee aan hubaysnayn waxaa sidoo kale baraha bulshada lasoo harqiyey muuqaalada ciidanka abi axmed oo gowrac geysanaya sidoo kalena tacdiibinaya dadka amxaarada ah madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inuu walaac xoogan ka qabo in maleeshiyaadkiisi ay ku dagaalamaan shidaalka ay dowladda riddada turkiga sheegtay inay ka qodayso dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan markii ugu horreysay kooxda riddada soomaaliya ayaa qirta in shidaalka lagu qodayo soomaaliya ay ka dhalan karaan khatarro isbarkan oo saameyn xun reebi doono isagoo khudbad ka jeedinaya dusha markab nooca shidaalka baaro oo ay leedahay dowladda dabdhilifka ee turkiga ayuu madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurta sheegay inay cabsi ka qabaan qaralaaso ka dhalata qaybsiga shidaalka ay baaraysa dowladda turkiga wuxuu bannaanka soo dhigay in khilaafka u dhexeeya murtadiinta dhexdooda uu sababi karo isku dhac hubaysan oo dhex mara maleeshiyaadka mooryaanta kuwaas oo isku qabsan doona qaybsiga shidaalka xasan gurguurta ayaa maamulada ay shahaadaladararada ah iyo maleeshiyaadka kooxdiisa ugu baaqay inay ka baaqsadaan isqaqabsi ku salaysan boobka shidaalka soomaaliyey annagu aan iska kacno annagaa isku fadhinno eh annagu aan iska kacno ma ahin mana noqonayno dalkii ugu horreeyey ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho ma noqonayno waa nalooga horreeyey qarniyaalaa nalooga horreeyey waa aragnaa kuwa ka faa'iidi waayey ee inta boob ugu jeestay isdhacay ee isku dilay lacagtii shidaalka ka timidee isku dulleeyey ee maxaanku idhaha dadkooda ku laayay dhiiggooda ku daadiyeyna waa aragnaa labadaba caalamkay joogaan midda aan dooranaynaahi waa khiyaar annaga aan leennahay annagayna jirtaa iyo inaan xabado iyo madaafiic nalooga iibsado oo aan annaga isku laayno lacagtuna ninkii xabadaha naga iibiyey ee aaddo labadaas waddaa horteenna ka muuqata waa inaan qaadnaa inta badan dalalka dhaca qaaradda afrika ee shidaalka laga helay waxaa ka socda dagaallo dhiig badan oo ku daatay waxaana ka mid ah dalalkaas nigeria koonfurta suudaan liibiya iyo koongada dimuquraadiga oo isqaqabsiga shidaalka ay isku haystaan dowlado masuqmaasuq dilooday iyo kooxo fallaaga ah oo ka gadooday sadbursiga lagu sameeyey kheyraadka dalkooda warka ka soo yeeray madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli magaalada muqdisho uu soo gaaray markab shidaalka ka baari doona xeebaha soomaaliya dowladda turkiga ayaana doonaysa inay boobta kheyraadka dhex eegaaga badda iyo biriga soomaaliya iyadoo adeegsanaysa qalinka kooxda riddada ardayda macadka barashada luqadda carabiga ee albayaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada jiliba ee wilaayada jubbada dhexe cuthmaan axmed duuw ayaa inoo faahfaahinayaa heerka waxbarasho ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa sare u sii kacaya marka loo fiiriyo maraaxiishii uu soo maray iyadoona maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dhexda u xirtay sidii ay ummadda ugu saari lahaayeen jahliga loona heli lahaa jiil ku hubaysan caqiido saafi ah kana madax bannaan tacliinta ku dhisan inxiraafka iyo mabaadi'da gaalada maktabka ayaa horay wilaayaadka islaamiga ah ugu soo bandhigay manaahiij waxbarasho oo salka ku haya kitaabka qur-aanka iyo sunnada nabiga ha dhinaca kale maktabka ayaa bilaabay in ummadda la baro luuqadday asalku u leedahay laguna soo dejiyey qur-aanka kariimka waxaana markii ugu horreysay magaalada jilib laga furay macadka albayaan kaasoo lagu barto luuqadda carabiga iyo funuunteeda macadka oo kasoo gudbay sanadkiisii koowaad ayaa dhowaan waxa uu magaalada jilib kusoo bandhigay tayadiisa aqooneed iyo heerkiisa waxbarasho بداية نرحب هؤلاء الكوكبة الفذة والنماذج المثالية من, من أبناء وبنات معهد البيان من إدارتها ومعلميها والقائمين عليها وغيرهم من عشاق لغة الضاد نقدم إليهم أسمى التهاني وأحلى التبريكات وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته mid ka mid ah ardayda macadka ayaa ka hadlaya dadaalkooda waxbarasho فإن التلمذة شرف عظيم ومنقبة رفيعة في المجتمع الوالد يود أن يتعلم ولده ويدفع أثمن ما لديه من وقت ومال هنا تشرق شمس الطالب المجتهد وتغرو شمس الكسول البليد المجتهد يقرأ الدروس ويعلم ما يصعب عليه من الدروس ويسهر عليه وينجح عند الامتحان لأن الجد في الجد والحرمان في الكسل بعدما احترم نفسه واجتهد لبناء مستقبله ولتحويل حلم والديه إلى واقع يلمس macadka oo ay wax ku bartaan wiilil iyo gabdho ayaa qaar ka mid a ardaydu waxa ay soo bandhigeen awoodda ay u leeyihiin inay ku hadlaan luuqadda carabiga كيف تمضي معك الأيام يا أختي على أفضل ما يكون ولله الحمد وأنا كذلك على أحسن حال في أي معهد تعلمت تعلمت في معهد البيان كيف ترين نفسك الآن باللغة العربية لقد استفدت منه كثيرا وحصلت منفعة وهذا من فضل الله ثم من فضل معهدنا وأساتذتنا وشكرا جزيلا من أعماق قلبنا ولن ننسى فضلهم يوما فمتى اعتنت الأمة بتعليم لغتها وفتحت الولايات معاهدا مثل معهد البيان يا معهد البيان يا منبع لغة القرآن أبهجت صدورنا وزدت معرفتنا لهذا السبب تعلمنا العربية ولكي نفهم ديننا وشكرا معهدي وأساتذتي فعزكم عزنا وفقركم فقرنا sheekh cumar xayaa kalla oo ka mid ahaa culimadii ka soo qayb gashay bandhigga ayaa ardayda ku booriyey dadaalkooda waxbarasho gabdhiya wiilalba waxaan leenahay mas-uuliyad weyn baa idin saaran mas-uuliyadda albaabkeedu waa maxay awalan horta tawxiidkii baa la idiin keenay oo culimadii iyo mujaahidiintu idiin keenay iyadoo naqiyatun baydaa'un haddana ahlubidici baa laidinka ilaaliyay waxaa laidin keenay manhajkii nabigoo dhammaystiran sal allahu alay wasalam haddana maanta albaabkii carabigaa taagantihin waxaan leenahay ummadda iswadeedii noqday fii kulli lmajaal hadday waxbarasho tahay idinka ha laydinkaga daydo ilaahay subxaana wa tacaala markuu le wacibaad araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaadab yani qofka mu'minka waa qof fii kulli ma- ma- majaal meel kastoo la joogo waa qof wanaagsan ardayda ayaa sidoo kale bandhigooda ku muujiyey dareenka murugeedii ay la qabaan walaalaheen reer khaza ومن النكبات الكبرى والدواهي العظمى التي أصيب بها المسلمون في هذا الزمان ما يحدث في غزة ولسان أهل غزة عندما قنطوا من مدد العرب والعجم عم العدوان وعدم المعوان والله المستعان ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره maamulka macadka albayaan ayaa ka hadlay adeegyada waxbarasho ee uu bixiyo macadka iyo tirada ka faa'iidaysata macadka macadka albayaan waxaa la furay bishii saddexaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo shantii hijriga hadda waxa uu shaqaynayaa hal sano iyo hal bil waxaa lagu bartaa lu- luqadda carabiga iyo mahaaraadkeeda machadka waxa uu shaqeeyaa isbuuca oo dhan waxaa dhigta wiilal iyo gabdho muqararka macadka waxa uu awoodda saaraa sida uu qofka u baran lahaa ku hadalka carabiga curinta wada sheekaysiga iyo qawaacidka naxwaha iyo sarfiga macadka muddadiisa waxay ka kooban tahay koorso sagaal bilood ah iyo mid sanad ah waxa uu bixiyaa shahaado diblooma ah ujeedooyinka machadka kow soo nooleynta carabiga fasiixa ah bulshada dhexdeeda in la carabiyeeyo afka bulshadeenna si heer heer ah in ardayga lagu tababaro ku hadalka carabiga si dhow in la soo saaro macallimiin dhigta luqadda carabiga si fudud in lagu qalabeeyo ardayga erayo badan oo carabi ah waxaa ka qalin bedeshay machadka hal dufco mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu soo gabagabeynayay dacwatul aryaaf qayb ka ahayd xamalada irshaad ulummaha ilaa sabiili rashaad taasi oo ka dhacday deegaanka show ee wilaayadaas walaalkan yaasir maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya
munaasabadani lagu soo gabagabanayay dacwatul aryaaf oo qayb ka ahayd xamlada irshaadil ummah ilaa sabiili irshaad ayaa ka dhacday deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan lajnada dacwatul aryaaf ayaa intii ay shaqada ku guda jireen kormeer ku tagay deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada hiiraan mid ka mid ah lajnadii wilaayadu u xil saartay dacwatul aryaafta ayaa ka warbixiyey sida hawsha ay kusoo gabagabeeyeen iyo tirada dadka baadiyaha ku nool ee dacwadaasi ka faa'iidaystay haddii aan ka warbixiyo anigoo ku hadlaaya afka ducaadii labada bilood ku jirtay dacwadii mataqaana ay xarakadu soo agaasintay ee aheeday dacwatu aryaaf oo ka socotay walaayada islaamiga ah hiiraan haddii aan wax yar ka warbixiyo guud ahaan annaga waxaan ka koobnaynay ducaad afartan qof ah afartankaas qof waxaan ku qaybinay sideed qaybood ama sideed mujtamaco ayaanu qaybsaneen muddo laba bilood ah ayaan shaqadaas wadnay dhul ballaaran oo kala duwanna waa ka howlgelaynay labadaas bilood muddada ah dadka mataqaanaa ii sheeg dacwadaas aan gaarsiinay oo dacwada ay gaartay dadkaas waxay leeyihiin markii la isku daro toddoba kun boqol afartan iyo sideed ruux ayaan dacwada gaarsiinay dadkaas marka waxa la barayo waxa waaye meel kastoo la tago dadka waxaa loo kala qaybinayay laba qaybood dad wax akri kara waxna qori kara iyo dad umiyiina saasaa loo kala saaraya rijaala wanasaan raggi dumarba waa la kala saaraya waaliga wilaayadii hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo gabagabada munaasabadda ka hadlay ayaa kaga mahadceliyey lajnada dacwatul aryaaf iyo shaqadii wanaagsaneed ee ay qabteen isagoona kula dardaarmay inaysan ka caajisin dacwada dadka la gaarsiinayo barnaamij wuxuu ahaa la isqaaninayo marka laga isqaaniyey toddoba kun boqol afartan iyo sideed waa hakad weyn oo naga go-ay marka waxaan leeyahay walaalihii ilaahay uu u qadaray ee tuulooyinka iyo amaasinta kala duwan ku sugnaa fi wilaayata hiiraan islaamiya oo warkaasi u gaaray oo dacwadaas la gaarsiiyey ilaahay tabaaraka wa tacala hortaadu ku anfaco kuwa ku hanuuno oo qalbiga u gasha allah idinka dhigo war ha dayicina horay u war waxa ilaahay idin soo gaarsiiye ha dayicina horay u war si guudna ka wilaaye ahaan ka culimo ahaan ka dhaqan ahaan intayna meesha fadhida waxa aan ayadana rabaa oo aan inaan tuso oo aan sheego waa mashruuc aan fahanay oo aan aragnay waa tusaale fiicane aan ku soconno oo weliba nabadoonnada muslimiintu ilaahay ka saaray nabadoonnada ilaahay tabaaraka watacaala hadhow waxu weydiin doonaa wax sheekada la weydiin doonaa lagu weydiin doonaa wax waalidada la weydiin doonaa lagu weydiin doonaa amaama allahi baad kaliga hor istaagi doontaa haddaadan maanta garan mas-uuliyadda kuu taallo oo dadkaaga kaaga taallo in ka badan toddoba kun oo ruux oo ku dhaqan baadiyaha fog ee wilaayada hiiraan ayaa si weyn uga faa'iidaystay intii ay socotay dacwatul aryaafta oo qayb ka ahayd xamlada irshaadil ummah ilaa sabiil irshaad taasi oo waqti xaadirkan ay wejigeeda labaad si dardar leh kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakola warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxameda iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay sii dardar leh ku socotay wejiga labaad ee xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad islamarkaana laga fuliyey inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool ayaa markan ciidankii loo xilsaaray fulinta howshaasi waxa ay soo gaareen degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada howlgal muddo dhowr maalmood ah socday islamarkaana lagu soo qabtay waxyaabo munkaraad ah ayaa ugu dambeyn goob fagaara ah dab lagu qabadsiiyey waxaana goobta ku sugnaa odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada nabadoon cali maxamed yarow oo ka mid ah nuqabada wilaayadaha iyo mid ka mid ah ganacsatada ayaa fagaaraha kula hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus alxamdulilah ilaahay mahadle ana oo magaaga ii aleo madirow ibdow nuqabada gobolka bakool lankumad ana aha oona ka nool gobolka bakool gaar ahaan degmada tijeglow alxamdulilah ilaahay ka mahadsanna omutaysiinku haloy oo munkarka nahiyaas macruufka faraas halsiinku haloy ilaahayna ari rasuulkan sal allahu calayh wasalam numay baan in sheegay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih fain lam yastadic fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi wadalika adacfu liimaan alanglang allaala lanki isan siinkumada oo muslimiinta siinkumada munkar araga mayna aray ha munkarkaasaa zuuliyoy gacantiisna haka zuuliyoy lankii gacan awudnen haka zuuliyoy lisaanka anrabka haka zuuliyoy lankii awudu waaye qalbiga ha ku kaxadoy waana iimaanka meelanka daciifsagna meeluwaana ari rasuulka sallallahu calayhi wasallam hamladii horeyna laka dhawaaqay waxyaabaha mamnuucaadka la kala dagaalamay iyo geeka ilaahay fadajiyey howlgalsha iyo tanfiidsiya walaaqan inta laka gubi waxyaabaha walidhiya kumada mamnuucaadkii muqaadaraadka kumada kaniinyaalkii daroogada kumada alxamdulilah ragiiliin hal saaray ilaahayna horey bahaan ka diray gaar ahaan dowladda islaamka aan hal saartin maylana guulaysadeen helsho gududeen ilaahay amalsho mukulaayaca kankal maylana dadka ganacsatada oo unku digaane waxyaabaha mamnuucaadka waana walnin sheegay danteena ka jarta badqobka bulshadeena ka jarta caafimaadkeena ka jara ini isku ilaaliyaan waxyaabaha dhiyay ummadan bulshada ah leenka darooqoyna leenka dhibaatayna hantadii oo nahan isku gelin waldhi iyo waxyaabaha daroogada iyo intaas baan ku dige bismillaahi raxmaani raxiim mayba eedanka faraxsanaa intii dhaqangalay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad geeg mayba ka faraxsanaa waxyaabihii dhiy waxyaabihii raashinkahay waxyaabihii oo munkaraadka kabuuy waxyaabihii oo dharkaha oo mayb waa gebraha muslimaadka ee jirshoo laka dhaawacay ya geeg inta mayb waa laka gubi waan laha ka aruuriyey alxamdulilah ilaah ka mahadsan dhammaan muslimiinta mayba aan sheegay antii naftiyo bahan kahaan oo qiibi ku jeysaan waxyaabaha dhiyey oo isinba aragaasaan naftiin mayb waa maalkiin ku biidan oo walaalnyooyin ku gadan dadka mayba digay oo ganacsatada ee hantadii oo ka qarash garaayaan isagna maalkiin misiin rong walaalnyooyinsan dhammaysana misiin rong hadalka intaa gebagabaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa sidoo kale howlgalkan laga sameeyey dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada tiyeglow sida deegaanada ceelgaras gudo biyooley dhanaawe madaa burdho iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada waxaana xusid mudan in wejiga labaad ee xamlada ah uu soo gebagaboobay mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawra dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh